warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos timoteyos koowaad cutubka koowaad anigoo bawlos ah oo rasuulkii ciise masiix ku ahaa amarka ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo ciise masiix oo rajadeenna ah waxaan warqaddan u qorayaa timoteyos oo xagga iimaanka ku ah wiilkayga runta ah nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix sidaan kugu waaniyey markaan makedooniya tegayey ayaan haatanna kugu waaninayaa inaad efeso sii joogtid oo aad kuwa ku amartid inayan cilmi kale dadka barin ama ayan dhegaysanin sheekooyin iyo abtirsiinyada aan dhammaadka lahayn oo keena su'aalo intay horumarin lahaayeen talada ilaah oo rumaysadka ku jirta laakiin amarka dhammaadkiisu waa jacayl ka soo baxa qalbi daahir ah iyo niyo wanaagsan iyo rumaysad aan laba weji lahayn waxyaalahan qaar baa siigay oo waxay ku leexdeen hadal aan micno lahayn oo waxay doonayaan inay noqdaan macallimiinta sharciga inkastoo ayan garanayn waxay yidhaahdaan ama waxay ku xaqiiqeeyaan waxaynu ognahay in sharcigu wanaagsan yahay haddii loo isticmaalo si sharciga ku quman sidaynu u ognahay sharciga looma samayn nin xaq ah laakiin waxaa loo sameeyey sharcilaawayaasha iyo caasiyiinta iyo cibaadalaawayaasha iyo dembiilayaasha iyo kuwa aan quduuska ahayn iyo kuwa nijaasta ah iyo kuwa aabbahood dila iyo kuwa hooyadood dila iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo khaniisiinta iyo kuwa dadka xada iyo beenlowyada iyo kuwa beenta ku dhaarta iyo hadday jiraan wax kaleeta oo kagees ah cilmiga runta ah oo ah sida injiilka ammaanta ilaaha barakada leh oo laygu ammaaneeyey waxaan ku mahadnaqayaa kan xoogga i siiyey oo ah rabbigeenna ciise masiix waayo wuxuu igu tiriyey mid aamin ah intuu hawshiisa ii doortay inkastoo aan horey u ahaan jiray mid dadka caaya oo silciya oo dhiba laakiin waa la ii naxariistay waayo aqoonla'aan baan ku sameeyey anigoo aan rumaysanayn nimcada rabbigeenna waxay aad iyo aad ula badatay rumaysadka iyo jacaylka ku jira ciise masiix hadalkanu waa run waana mid istaahila in la wada aqbalo in ciise masiix dunida u yimid inuu badbaadiyo dembiilayaasha anoo ah kan ugu daran laakiin sababtaas daraaddeed waa la ii naxariistay in anigoo ah kan ugu daran ciise masiix iga muujiyo dulqaadashadiisa oo dhan inaan masaal u noqdo kuwa hadda dabadeed isaga rumaysan doona inay nolol weligeed ah helaan boqorka daa'imiska ah oo aan dhiman karin oo aan la arki karin oo ah ilaaha keligiis ah maamuus iyo ammaanu ha u ahaadeen weligiis iyo weligiis aamiin wiilkaygii timoteyosow waxaan kugu ammaanaynayaa amarkan oo ah sidii waxyaalihii hore lagugu sheegay inaad iyaga dagaal wanaagsan ku dagaalantid adigoo haysta iimaan iyo qalbi wanaagsan waxyaalahaas dadka qaarkood way iska tuureen oo waxay iimaankooda ka dhigeen sida doonni burburtay waxaana ka mid ah humenayos iyo aleksandaros oo aan shaydaan u dhiibay si ay u bartaan inayan wax caayin